taliyaha ciidamada booliska gobolka banaadir sareeye guuta farxaan maxamuud aadan oo loo yaqaana farxaan qaroole ayaa lagu dilay qarax ka dhacay agaarka degmada balcad oo soddon kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan caasimada muqdisho sida v o eda ay u xaqiijiyeen ilaa dhinaca amniga ah iyo saraakiil dowladda ka tirsan allah u naxariistee taliya farxaan qaroole ayaa ku dhintay halka lagu magacaabo laba buundaale taliska booliska soomaaliya iyo hay-adaha nabad sugidda qaranka ayaa labadaba xaqiijiyay geerida jenaraal farxaan maxamed colaad xasan ayaa qadka telefoonka ee muqdisho kula xiriiray afhayeenka booliska ciidanka soomaaliyeed sadiiq doodishe inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaa maantay soddonki sebtembar laba kun labayo labaatan maalinimo jimco ah ku shahiiday sareeye guuto farxaan maxamuud aadan taliyihii qeybta booliiska gobolka banaadir qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed howlgal in dhawaalaada ka socday xuduudda gobolada banaadir shabeellaha dhexe shabeellaha hoose kaas oo looga sifeynayay argagixisada ayaa taliyuhu maanta howlgalkaa ku shahiiday marka waxaan iga xaqiijinaynaa in arrintaasi ay arrin tahay arrin dhaca dhacda rasmi ah tahay waxaana weeye kula nafsun daa'iqatul mowt cid mowtka ka baxsanaysaa ma jirto marka sareeyuhu howlgalkaas ayuu maanta ku shahiiday bal faahfaahin laga sii goobta saxda ah ee dilka taliyuhu ka dhacay exactly wal waaba kuu sheegay xuduudda deegaan dhaca isku xirka saddexda gobol ee shabeellaha dhexe shabeellaha hoose iyo banaadir oo in dhawaalaada ka socdo ugu badnaan dee shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose iskasaarkooda ah oo howlgalka ayaantanba looga sifeynaya argixisada ayaa howlgalku ka socday marka sidaaba wax u dhaceen dee faahfaahin intaa kasii dheerina ma jiraan isla adigu wax saacada ka hor a arrintaasi dhacday marka muhiimadda waa inaan la xaqiijino dhacdadaas inay dhacday wa waa gartay adoo mahadsan waa gartay marka taliyaha ma iska horimaad toosa ayuu ku dhintay mise qarax jidka loo dhiga ayuu ahaa waa mahadsanta walaalow howlgalku keliya kuma eka deegaankaas ee sidaa la socotaba howlgallo ayaa guud ahaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ka socda kuwa abaabul shacabku iyagu is abaabuleen iyo kuwa ciidamada dawladdu ay horkacayaana marka muhiimaddu waxay tahay in la joogo dabagoyntii iyo ertirkii argixisada marka inta yaroo haraadida ah ayaa laga sifaynayay meelaha muhiimka oo ah inta badanna dee isxirka gobolada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose waa meeshii argixisadu ay u isticmaala jirtay inay isaga kala gooshaan ay gurmadadooda marsiisaan marka deqdeq aada muhiim u ah argixisada ahaa halkaaba howlgallo saf ballaaranay ka socdeen howlgalladana dhammaan gobolada koonfurta iyo bartamaha ka socdaan wax hadda maanta bilowdana maahana intii ayaanada ay soo socdeen marka taakay wax iska horimaad ah oo meesha ka dhacay ma jirin laakiin dagaalaha un cadowga dhagaa kamida iyo qadarta ilaahay baa kulmay marka sareeyuu halkaasuu maanta ku geeriyey marka howlgalkii aad ka samayseen aagaasi waxaan ogeyn inay ku tiila maxkamad ururka al-shabaab uu ku leeyahay deegaankaasi basra oo xuduudda labada gobol udhexaysa goobihii aada howlgalka ka samayseen yaa ku sugan wallaahi annagaa ku sugan dee argixisadu meel fadhi toosa deganaan karta maahane wax mobile ah oo guurguura oo hadda meel de geedi ah oo gaari u saaran oo hadda meel ay la fadhiistaan ee argixisadu kuga howlgeli jireen marka in xataa dhaqdhaqaaqa noocaasa lasoo ceri tiruu ahaa howlgalku basra waxay ku taallaa gobolka shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe istisaarkooda deegaamada xariiriya ku taallaa laakiin dee wax argagixiso ah oo soonka hadda maanta ka dhow ma jirin laakiin qadartii unbaa unbaa iyo waktiga ayaa intaa ku ekaa
kaasi waxa uu ahaa afayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed sadiiq doodisho oo u waramayay maxamed colaad xasan